beeralayda baardheere ee fatahaadii bishii abril ee sanadkan dhacday saamaysay ayaa hadda dadaal ugu jira inay dib u tabcaan dalagyadii ka baaba'ay xasan cali maxamed waxa uu ka mid yahay beeralayda ku tiirsan biyaha webiga oo khasaare xooggan kala kulmay fatahaadii webiga waa aabbe afartan iyo toddoba sanno jir ah qoyskiisana uu ka kooban yahay ilaa labaiyo toban ruux wuxuuna maalmo ka hor uu iska iibiyey afar hegtar oo ka mid ah siddeed hegtar oo uu lahaa kuna taalay tuulada tarbey oo lix iyo labaatan kilomitir baardheer kaga toosan dhanka koonfureed xasan ayaa sheegay in sidaan uu u yeelay sidii uu dhaqaalo ugu heli lahaa tacabka beertiisa iyo inuu iska bixiyo daymo lagu leeyahay xilligii fatahaadda ayaa waxaa intaasi ku daray in fatahaaddii uu sameeyey webiga jubba uu ku waayey galley basal iyo qudaar u beernayd hadda wuxuu dib u bilaabay inuu tabco beertiisa mar kale lacagahaas ayaa waxa uu sheegay in ay ku lahaayeen shaqaalihii cagaftii iyo sahaydii kale ee raashinka reerka iyo shaqaalaha uu u qaadayay intii lagu jiray howsha qodaalka beerta xasan ayaa waxa uu tilmaamay in hadda uu beerayo wixii ka khasaaray oo fatahaadda ka burburisay iyo hagaajinta kanaalada aarjinooyinka waxaana uu sheegay in muddo ka badan ilaa laba bil inuu ku noolaado xaalado qafsan oo xagga nolosha ah isaga iyo qoyskiisa taasi oo u dheereed qarashaadka uu ku golay beerta xasan waxa uu ka mid yahay beeraley kun iyo shan boqol oo qoys kana mid ahaa beeralayda waraabka ee ku dhaqan degmada baardheer iyo tuulooyinka hoos yimaada oo fatahaddii bishii abril dhacday ay ka xaaqeen dalagyadoodii
beertayda waxay ku taallaa tarbeeyo gedaa qoyskaygana waa labaiyo toban qoys aabbahay hooyaday iyo intaan dhalay labaiyo toban ruux waaye marka new beer waxaan lahaa aad u fiican oo iska cusub waa iska waan ku noolen waan baan ka helaynay fatahaadii ayaan ka hor ayaan waxaan macnaha isku dayey inaan horumar ka gaaro basal aad u fara badan baan saaray oo lixdan kiilo gaarayso marka ilaahay baa diiday mataqaana fatahaadii baa ku dhufatay kadib waxaa meesha la saaray keliyaal badan baa laga jaaxay waa soo kabashada inay xumaanaysaan yaan arkay maadaama markii hore deen iyo wax noocaasaan beertu ku maamulayay markaan fiiriyey deemihii hore ligu leeyahay iyo hadda inaan macnaha fadhiisto meel xun ay iga gaartay baan fikirayay meel loo orda male wax ku caawiyo male marka waa xisaabtamay waxaan ku xisaabtamay xoolaha aad leedahay ayaa gaajo looga baxaa inaan beertayda kala bar aan gado ayaan dame axmedow waa siddeed hegtar bay ahayd afar hegtar baan macnaha ayaan iibiyey oo macnaha aan ku iibiyey shan iyo toban kun oo doolar lacaga lacagta laygu lahaa lacag badan bay ahayd lacagta laygu lahaa markaan ka bixiyey lacag adiga lix kun camal baa iga soo harayso waxaan marka ku maaraynaya nolosha ciyaalkayga iyo beerta inaan dib haddana isu abaabulaan macnaha iyo axmedow ku talagalay ilaahay amrik insha allahu ilaahay hanoo barakeeyo markaade waxaan aad oo aan u rabnaa in la caawiyo keliya baa ka dilaacay waa baarihii oo waxaa la saaray ciiddii horema ciid kalaa la saaray waxay u baahan yihiin waa dhaqaale aad u fara badan annaguna ma awoodno marka niyow aad baan u dhibana insha allah ma tiri koobi kara beer dad baa joogay iskaashtaa ayaa joogay ka shaqaynayay waxay cunayeen anaa ka keenayay magaalada markaan hadda qiyaasay markay fatahaadu dhacday nimankii ay tageen waxay cuneen keliya shaksi ahaantooda waa lacag laba kun iyo af qof ayay cuneen waa cunaday ku cunayaan beerta wey meelna ima saarno oo anaa waa iska tageen ma qabsan kara raggii waa wax rabaaniha imaaday qofku markuu iska tago oo wixii beerta dalab ku yaal waa la qabsan lahaa axmedow ma yara beer lixdan kiilo lixdan kiilo la saaray waa dareemi kartaa laba bilood ayuu motoorka shaqaynayay maalinoo dhallinyarada tilaal ayay ku jireen habeenkiina waraabnaq ayuu ku jiray oo markii horreysay tilaalkaba laba fuustuu ka tuuray kadib waraabnaqii markii lasku maalin iyo habeen laisku waday adiga afar fuustuu leeyahay intii shidaalka iga baxay intii macnaha uu sifataadle ka soo gaarin ka hor waxaa la yidhi nin qaalin lagu leeyahay qaalin uma orodo anoo deen laygu lahaa hamiga ugu weynaan uu ahaa fasalkan hadda inaan macnaha deemihii hore iska bixiyo oo horumarna aan gaaro rabbigiina abuurtay ayaa diiday qof lagu yeelaayo male dee waxaa imaadeen fatahaad rabbaani ah oon la filaynin oo fatahaadihii dhici jiray ka baaxad weyn baa yimid axmedow taasa ay u kalaftay inaan deenta oo beerta aan gado deemahaas iga bixiyo mar labaadna aan macnaha hamiga macnaha horay u sii wado si aan wax u helo inta beerta fatahaadda ay kaa burburisay maxaad ku nooleed adiga qoyskaaga waxaan ku noolaa beertaa shaqaynaysay marna waa waxbaa laga helayay marna waxbaa la weynahayay deemaan soo qaadanaynay deenta waa iska bixinaynay intay beer shaqaynaysa waxbaan cunayn deen waa soo qaadanay beertu markay wax soo saarto deemihii way gudaysay hadday wax kale aysa keenin deenta waa iga bixinaysay waa dee ilaahay baa dad noolaynaya ilaahay qofku abuuray asagaa nolosha u haya waa dad qaraaba iyo iska tiirsanaan meelahan adiga kolle waxun baan haysanaa laakiin beertii rajagii hamigii ma jiro nolosha hore beertaan ku haysana hadda ma hayno waanu iska noolnahay laakiin rajo xumo ma jirto waa iska fiican hadda hadda tacabkii ma bilowday haddaan rabaa axmedo haddaan rabaa haddaan beegsanahayaa webiyi haddii macnaha biyaha dib ugu celiyey beertu waa dhiiqo haddaanna beerti gaday haddaan wax bilaabi rabaa haddii ilaahay subxaana u ogolaado dadkoo dhanba axmed waa aad bay u rajaynahayaan waa dadku waa dad beeraley xoolama qabaan dukaamama qabaan baabuma qabaan badanaa dibadin looma jiro waa dad beerahaas ku nool noloshooda macnaha ku maareeyo nin kasta markay beertu biyo ka galeen ninkiisa sin saaran kara hadday ka naqata waa saaranayaa ninkii kale dalag u heri kale wuu saaranayaa nolosha kelina dadkaas ay ku nool yihiin waa beertaas oo macnaha xoolo ma qabaan markaan hadda tirikoobay oo beertaas dee ma iisoo naqanayan qofkaan ka qaadahay male lacagta beertaas ay gashay waa waa toban iyo kow kun labaiyo toban kun waa gaaraysaa bamba sun abuur shidaal dubi beer la geliyo motoor waa labaiyo toban kun oo doolar waa dhanta axmedow fasalka hadda keliya waaye ma wii hore oo deemilgulaa kama hadlayo wii hadda aan geliyey labaiyo toban kun oo dollar waa ku qiyaasay axmed beertu waa tagtay oo waa deen kumaana bixin waa iibiyey nin baan ka iibsaday mataqaana waxaan u iibiyeyna waa daruuf aniga qabatay qof aan kula ordahaya male ahayd itaakulaysa male dawlad itaakulaysa male waxaan ku noolaa waa beerta haddaan labaiyo toban kun oo dollar sanadkan deen ama ha haato ama deeq anigu aan laha haato hadday baxeen dee nin waa ninkii kulimid ahaa dadkaan wax ka qaadana badanaa waa dadka beeraha wax ka helo oo bakhaaro furtay kuwii ayaga anagin daad baa qaaday meel loo orda male marka waa un rajo xumo unbaa iska muuqato ilaahay unbaan tala saaranaynaa haddana dhaqdhaqaaq haddaan samaynaynaa dee inaan wax ka helnaan rajaynayna laakiin waxaa loo baahan yahay in lagu garab taagan yahay beertii keligii soof oo beertaas baabiyey in la xidho beertaas oo bacaadka fulay in la baldoosi wax la hore laga qaado dee in hore loo kaco way ahayd laakiin rajo xumo unbaa iska jirta ilaahay agtiisa rajolaan maaha motoorkii beerta saarnaa ka waran xaaladiisa ma fatahaadda ayaa la tagtay oo biyaha wigmiyaa qaaday mise wuu caymaa waa waa tagtay motoor afar bustun ayuu ahaa waa waa waa waa tagay kaas bacaad baa fuulay webigaa qaatay hadda beerta aan gaday waxaan u gaday kow aan u gaday motoor inaan helo wey beertii motoor ma saarneen waa tegey motoorkaas rajo looma qabo way deemihii lagu lahaa inaan isaga bixiyo waa male ahmedo waa rajo male waxaanan ugu kalafay doon beerta inaan gado igu kalafay noloshaydoon macnaha soo gaba soo fariistay deemihii lagu lahaa dadka igu lahaa soo kacay qabsaday aawadeed aan u gada beerta maxamed cabdiraxmaan matow waa guddoomiyaha iskaashtada beeralayda degmada baardheere wuxuuna ku qiyaasay khasaaraha ka dhashay dalagyadii biyuhu ay qaadeen lacag ka badan ilaa shan boqol oo kun oo dollar waxaana uu tilmaamay beeraley kasta inuu hadda isku dayo wuxuu uu heli karo inuu raadsado si uu mar kale dib u tabco beertiisa waxaana jira boqolaal qoys oo beeraley ah oo aan iyagu weli helin waxay dib ugu tabcaan sida abuurkii qarashkii cagafta iyo xooggii shaqaalaha ayuu yidhi maxamed cabdiraxmaan matow waa baardheere khasaare xoog leh oo lixaad leh ayaa soo gaartay beeralayda baardheere waa beere aad u fara badan oo webiga labadiisa dhinac ay ay ku baahsan yihiin khasaare adag oo aad soo noqotay mar intay biyo fatahaad ku dhacday haddana mar labaad haddana ku sii noqotay khasaare aad ayaa soo gaartay markay ugu yar tahay ilaa iyo shan boqoloo kun oo dollar beeraha la geliyey ama dad ha lahaada amase adeen ha ahaata amase nooc kasta ahaatee beeralayda khasaare ah iyoo kasii badanba haddii la xisaabo waa dhaga waa kolkolaars waa shan boqol ama lan ku qiyaasaynaa laakiin todoba boqol inay gaarto taa waa iska macquul dadka isku tan maaha nin baa keligiis wuxuu ganshan karaa oo shan kun oo dollar lix kun oo dollar toban kun dadaa beeraha oo beeraha dadka dadka waaweynka beeraha yay gashtaan isku mid maaha dadka beeraha dhibaato fara badan bay soo gaartay waana hadda wixii qudaar en waaba tageen beeraha waad og tihiin waxaa ka bixi maalintii waxaa ka soo geli jiray magaalada ilaa iyo soddon caasi ama xaajiyad oo saaran moos iyo qudaar kala gedisan ay keeni jireen qaar waxay u aadi jireen ilaa buulahaawo iyo elwaaq iyo garbaari ay aadi jireen qaar waxay aadi jireen ufurow gansax dheere ilaa baydhowo garbaari dhulkan ay kala aadi jireen ilaa todoba sideed toban camalna magaalada ay kusii hari jireen magaalada daafaheeda iyo tuulooyinkeeda ee qaadan jirtay wixii hadda wax jira iyo wax kale ma jiraan mooskii waa dhumay qudaartii male nyaanyo male basal baa ha sheegin beeralayda aad iyo aad baa khasaare lixaadle ayaa soo gaartay ilaahay baa haddana u boogdhayi kare ilaahay baa la baryahayaa alxamdulilah wax adiga hadda dhibaato fara badan baa iska jirta beeralayda waa ilaa iyo ma yaro ilaa laba kun oo motoor waa gaarahayaan inta motoor saaran xoogaa beerihii waa ka baxay oo biyihiin hadda waa ka baxeen tacabay u baahan yihiin dadaa qolaaba la sheegayay in beeraha qaarna ay oo deen loogu qaatay oo deentii laga rababa oo beerta qaar u gadi hayaan oo kalabar intay u gadaan beertii ay deenta iskaga bixin hayaan oo ilmihiyaa gaajaysan shirkadii baa gaajaysan beertii baa wadataan rabta
matoorkiiba wax laga bedelo raba alaabtii biyaa galay waa miriray wixii dhan waa isku qaabdaraysan yihiin kol beerley dhibaatadaas ayaa soo gaartay ilaahay baa ka bixin kar ha haddaa la bil aadan cabdi aadan waxa uu ka mid yahay beeralayda waraabka ee tuulada bilisir oo baarir u jirta ilaa iyo afar iyo toban kilomitir waxaana uu sheegay inuu khasaare xoogan oo kala kulmay fatahaddii webiga beertiisaa hadda ma awoodo inuu mar kale dib u tabcado sababa uu ku sheegay baaxadda khasaaraha soo gaara darteeda beertiis waa saddex higtar inkastoo biyihii ay ka baxeen isagu weli ma hayo dhaqaalo uu dib ugu tabco wuxuu sheegay in tacabka beertaasi ay kaga baxday lacag dhan ilaa kun iyo shan boqol oo dollar haddana lacag dhan ilaa kun dollar ay ku leeyihiin ganacsato baardheer joogtaa aadan cab oo aan weli u suurtagelin inuu beertiisa uu dib u tabcado ayaa rajo badan ka qaba inuu beertiisa mar kale uu dib u tabcado inkastoo tacabka beerta ay u sii dheer tahay duruufaha qalafsan ee ay wajahayaan xilligan isaga iyo qoyskiisa
bismi illaahi raxmaan raxiim axmedow anigu beerteyda waxay ku taallaa tuulo la yidhaah bilisyare oo magaalada u jirta kow iyo toban kilomitir marka khasaaraha sanadkana gaaray mid lamida waxa weeye waxaa noogu dambeysay daarta la yidhah deedbiyi badan haddii khasaaraha sanadka gaaray mid lamid ah weli macnaha nama soo marin horta beerteyda waxaa ku yaalay basal qudaar kala gedisan gelley yaanyo barbarooni sisin adugu intaas macnaha qudaartaas nooca kala bedeln ayaa macnaha ii sheegay ka koobneyd wuxuu gaaray axmedoo beerteyda kun iyo shan boqol oo dollar ayaa macnaha ii sheeg ayaan geliyey kun iyo shantaas boqol oo ii sheeg aan hele ka qaaday macnaha dad macnaha ehelo ganacsi aan ka qaatay shan boqol ka mid a ii sheeg adigu meelaha ehel macnaha ayaan dhex galay shan boqol ka mid waa iska bixiyey hadda waxaa igu go-on macnaha ii sheeg kun dollar ayaa hadda igu go-on oo laiga rabaa hadde beertiina biyihii way ka baxeen laakiin waxaa lagu dhaafay wax la yidhaha dhoobgisi way qoyen tahay hadee sidaabaa waxu jiraan wallaahi axmedow haddee gacan ilaahay macnaha way weyn tahay hadee ilaa ilaa wax ma helay lama dhihi karo laakiin wax had ii sheeg anugu marka hadda aan iska soo qaado wax caaw aan hayo oon gacan ku hayo oon beerta dib macnaha ugu noqdo haba yaraadee ma jiraan adigu markaa meeqaa sana ayaad beerleeyahayd waxaan ahaa afartan iyo laba sano ayaan beerley ahaa axmedow sagaal buu ka kooban yahay sagaal sagaal ruux iyo macnaha ishe macal hooye macal aniga haa beerta ayay ku tiirsaneed haddii qudaartaa un baan gadan jirnay ii sheeg waxa eheela deen laga qaadan aan iskaga bixin jirnay fasal macnaha marmar waxbaan uga hari jiray deenta aan qaadano marmarna fasalka lacag baan ku heli jirnay waa iska bixin jirnay nolosheyda beerta un bay ku tiirsanayd haddee waa igu jiraa oo macnaha rajadaas waan qabaa laakiin waxaan meel ku ogahay ma jiraan wax haddaan ogahay ma jiraan laakiin macnaha xag ilaah lagama rajo beelo rajada way igu jirtaa laakiin waxaan haba yaraatay aan meel ku ogahay axmed ma jiraan waxay ku baxday ii sheeg shidaal cagaf abuur sun iyo raashinka ii sheeg anigu aan isticmaalaya ii sheeg anigu isticmaalaya reerkayga iyo shaqaalihii macnaha beerta ka shaqaynayay saas bay ku baxeen macnaha qarashkaa intaa wey haddee qofaan waxba haynin lama qabsan karo way kala tageen anigun baa hadda ku haray beerta walaa axmedow xaalad ma fiicno xaalad ma fiicno haddee bini aadanka ilaahay baa israaqada haya hadda ii sheegay waxun baan raacno ehel iyo waxbaan ka raacnaa laakiin wax hadda meel noo yaala axmedow caawa haddaan ku sheegi kara ma jiraan axmed cumar saalixi idaacadda ergo baardheere